Ku dhawaad sedax boqol oo gawaari ah loogu talagalay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa lagu wareejiyay Hay'adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed. Munaasabad kooban oo lagu wareejinayay agabka ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiir Dowlaha Wasaaradda Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, madax ka socota hay'adda Qadar Jaare Timirta Sharaf gale. Ugu horeyn, Wasiir Dowlaha Wasaaradda Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Ismaan ayaa u mahad celiyay hay'adda.
hadlayo magaca wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka waxaan halkan ka ballan qaadayaa in la gaarsiin doono deeqdan dadka nugul dadka u baahan si cadaalad ahna loo gaarsiin doono insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa khadar jaarati oo maanta deeqdan soo gaarsiisay dabcan maalmahanna waxay ka shaqaynayeen arrimaha bulshada waa mahadsantiin jazaakum allahu khayra jazaa waxaan kale si gaar ah uga codsanayaa inay taageeraan caruurta oo naafada ah inay u furaan iskuulaad ay wax ku bartaan iyagana si gaar aan u codsanayaa sidoo kale waxaan ka codsanayaa caruurta garbajiifka iyaga naftirkooda inay taageeraan insha allah iyo agoonta qaar ka mid ah xildhibaanadii kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa dhankooda soo jeediyay hadallo kooban dhallinyarada ama odayaasha soomaaliyeed ee naafada ah noocyahooda kala duwan oo u baahan agab loo baahan yahayna uu yahay maanta sida la ii sheegay qadar jaarad waxay soo marsiisay hay-adda naafada soomaaliyeed waana ilaa iyo saddex boqol oo maxay ahayday wiljar halkan waxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo toddobaatan weliba kala nooc ah waxaan aad iyo aada usoo dhaweynayaa aan ugu mahad celinayaa qolada qadar jaaratin waxaan leeyahay aada ayaad u mahadsantihiin dadka ugu baahan ugu mudan in la garab istaago waa naafada inaan kaga mahad celiyo in qof u baahan socodka muhiimka sidii uu noogu yahay waa garan kartaan qof aan sariirtiis ka soo degi karaynin socon karaynin waa shayga ugu hooseeya qofka bini-aadanka laga caawin lahaa in xubnihii ay ku socon lahaayeen uu u yahay maantay agabkan aan haysanno waan kaga mahad celinayaa horta khadar iyo jaaratiga laftir xubnihiisa waxaan kaloo kaga mahad celinayaa cid kasta oo garab ka geysatay in walaalahan loo keeno faraastan maanta ay baahida gaarka u qabaan guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka mahad celiyey gaadiidkan la soo gaarsiiyo waxa uuna codsaday in la joogteeyo garab istaaga dadka qaba baahyaha gaarka ah oo maanta inoo ugu deeqay qalabkan faraha badan ee muhiimka u ah dadka naafada ah aada soo dhowaada walaalayaal aada iyo aad baadna u mahadsantihiin markii la arko wiljeris ama qalab naafo dadku waxay u maleeyaanoo keliya jasi waxa uun qofku uu ku socdo laakiin xaqiiqadu intaa waa ka weyn tahay waxa weeye wax kasta oo horumarka iyo nolosha bini aadanka ah ayaa ku xidhan waxaa ku xidhan qofka sharaftiisa waxaa ku xidhan horumar inuu sameeyo inuu shaqaysto inuu waxbarto marka walaalaheen qadar jaarati waan uga mahad celinaynaa gaadiidkan ayaa ahaa mid ay baahi badan u qabeen dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho caasimada dalka